ha tanna waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan tanduray iyo caashe ibraahim caashe cuud halmaan hadal kuma jiro waa caashe cuud iyo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan oo uu weliba kursigii ibraahim xasan daandure uu ku fadhiyo colaad isagaa sheegi doona sababtu ugu fadhiyo caasha kumeel gaar baan ahay marti baan ahay saaxiibka ibraahim baan ku samayaa barnaamijkana marka marar badan baan sida marti ugu noqday kuma cusbin laakiin waxaan rabaa in maanta aad ii qadarisaan sida martida oo kale warqadda ugu horreysa haddaan kuga casuumana waxaa tahay warqadda ugu horeysa waa dhambaal waxaa ugu horeeya aabe maxamed ciise aabe sheekh maxamed aadan ayaa ku jira madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan axmed yuusuf yaasiin siyaasi cali maxamed waran cadde siyaasi cabdiraxmaan cadaani siyaasi siciid sulub ambasator cawil cali ducaale wasiir khaliif cabdulaahi axmed iyo guddoomiye aadan xaaji cali axmed ex wasiir ku-xigeen kayse guraay baa la yiri iyo ex wasiir abiib filfil ex wasiir casoowe iyo ex wasiir shucayb maxamed muuse afhayeenka madaxweynaha maxamuud warsame jaamac iyo sidoo kale siyaasi ismaaciil hure buuba siyaasi bayle waa wada mas-uuliyiin iyo sidoo kale doctor axmed xaashi oday iyo ex wasiir ku-xigeen baa la yidhi axmed xaashi cabdi iyo ambasator cabdirasaaq mingiste iyo agaasime cabdulaahi xasan aadan xogayihii madaxweyne siilaanyo axmed waa cali axmed cali iyo yaasiin nuur mooge maxamed cali baadiye iyo waxaa la yidhi xogayaha madaxweynaha somalilan mubaarak ismaaciil tani agaasimaha saxaafadda madaxtooyada naasir yuusuf daahir agaasimaha xisaabaadka waa wada mas-uuliyiin xisaabaadka madaxtooyada maxamed ismaaciil daahir iyo muxyidiin cabdiraxmaan tijaabo baa la yidhi ma tijaaba mise waa tiyaabo marka waxay u qoran tahay tiyaabo iyo sidoo kale ganacsade cabdi yuusuf ar iyo oday axmed jaamac iyo xildhibaan maxamuud nuur sugaal iyo guddoomiyaha hay-adda diiwaanka sekada baa la yidhi iyo samafalka qaranka ambasator cali xuseen ismaaciil iyo sidoo kale cali shoombe baa lagu naanaysaa la taliya khadar cali gaas la taliya maxamed xato iyo ismaaciil guuxaye ganacsada ibraahim miyey iyo sidoo kale cabdikariin xuseen warsame iyo muuse sacad dhimbiil iyo ganacsade cali asal baa la yidhi injineer cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan iyo suldaan xasan boqor raabi iyo suldaan ibraahim suldaan sulub nuur iyo ugu dambeyntii sheekh aadan siro dhammaan mas-uuliyiintaasi kala duwan oo isugu jira siyaasiyiin culumo ganacsato aqoon-yahan iyo dhallinyaraba waxay hambalyo meher oo wacan u diraya baa la yidhi boqorka axmed maxamed ciise iyo boqoradda amaal sheekh maxamed aadan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa labaatankii bishii februari ee hadduuna dhaaftay ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxaanay leeyihiin noqda qoyskii lagu nastee lagu nagaada ee ubad khayr qaba waalidkooda diintooda iyo dalkooda anfacaba kala hela waxaanan ugu duceynaynaa bay yidhaahdeen ducadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee ahayd baaraka allaahu lak wa baaraka caleyka wajamaca baynakuma waxaan filayaa inay idin dhegeysanayaan
caashkay arooska waxaa daba socda dhalashada oo farxadaha ka mid ah warqad dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya bay yidhaahdeen hooye khadiijo maxamed sheekh iyo udeey xasan xaaji iyo soodo xasan xaaji iyo muslimo xasan xaaji iyo fartuun cali ciise xasan xaaji iyo cabdulaahi cabdinuur idris iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa bay yidhaahdeen iyo maxamed cabdi ibraahim black buu ku magac dheer yahay maxamed cali xasan bay yidhaahdeen nabuur iyo saciid xasan cabdi iyo aaba macalin cabdi aadan iyo hooye xabiibo macalin cabdi iyo maxamed cali aadan maxamed yare iyo adeer cali aadan bay yidhaahdeen iyo adeer yarow aadan cabdi dhammaan dadkaasi oo kala jooga bay yidhahdeen dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan lamaanaha kale ah aaba xuseen xasan xaaji oo xuseenkaas loo yaqaano iyo hooyo shukri macalin cabdi aadan oo gabar ugu dhalatay caasimadda kumeelgaarka ah ee maamul goboleedka koonfur galbeed baydhabo taariikhdu markay ahayd saddex casho taariikhda markay soo qorayaan dhegeystayaasheena siyaabo kala duwan baa dalkanna sibaa looga yaqaanaa maraykanka xaggana sibaa loo soo qoraa marka mararka qaar waxa laga yaaba inaan isweydaarino weliba weliba weliba markay tirada tahay oo lambarkuu lasoo qoraan ama aan lasoo qorin january february mid intaan lasoo qorin bishii la sheegin hadda waxaa qoran keliya saddex laba laba kun iyo siddeed iyo toban marka halkan waxay noqonaysaa bisha march
labadeeda labadeeda laakiin waxaa laga yaabaa in qofka soo qoray uu ka wado bisha labaad saddexdeedii february saddexdeedii marka marka sida ugu wanaagsan waa inuu qofku bisha magaceeda soo qoro bisha magaceeda soo qoro si loo fahmo waxaa loo baxshay bay yidhahdeen gabadhaasi mumtaaz xuseen xasan xaaji ducaduna waa dhankiina annaguna waxaan leenahay ilaahay ha ka dhiga gabadhaasi tii soo barbaarta dalkeeda diinteeda iyo dadkeedana anfacda aamiin anigana aamin ayaan raacinaya bal heesta ugu horeysa waxaa tiri waa in sida martidii la ila dhaqmaa marka haddaad marti tahay waa lagu soorayaa colaadow marka bal heesta ugu horeysaan kugu sooray dhegeystayaashusoqabatasha aad baad mahadsan tahay mar haddii aad heesta ugu horreysay siisay waxaan jeclahay in waxa aan ka hadlaynana guur iyo dhalasho iyo ay yihiin inaan ku bilaabo heestan magaceedu yahay ifafaalo guur waxa qaada fanaanka cabdirasaaq gaadaco waa tahay cabdirasaaq axmed faarax gaadaco iyo fafaalo guur beri hore abi gudameysa colaada xagee kasoo dhifatay mise keedkaan kasoo helnay marka waa waxaan ugu talagalnay maadaama adigu marti qaadda waxaan rabaa dadka isguursanaya inay dhegeystaan aad iyo aad
ifafala guursoori kuma helin dawlashadaydii unug caashiq may noqon ifafala guursoori kuma helin dawlashadaydii unug caashiq may noqon ubaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin sawbaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin saw ugubashay la xidho maan oran sawbaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin sawbaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin saw ugubashay la xidho maan oran sawreexaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sawreexaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sow aayadaha qur-aanka akhriskoodii man badin xaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sawreexaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sow aayadaha qur-aanka akhriskoodii man badin anfaciila cunay dadkii kuma idlayn sow anfaciila cunay dadkii kuma idlayn sawarees ay dunidu wada ammaantay mandhigin mandhigin mandhigin anfaciila cunay dadkii kuma idlayn sow anfaciila cunay dadki kuma idlayn sawarees ay dunidu wada ammaantay mandhigin mandhigin mandhigin sowtaan egmaday rabbi edi ma noqon sawahelu khayr asalkeedii may noqon sawaraysan kula afka kama tiraadeen sawaraysan kula afka kama tiraadeen sowtaan egmaday rabbi edi ma noqon sawahelu khayr asalkeedii may noqon daweeraysan qura afka kama tiraahdo daweeraysan qura afka cashay heestaasi saas daan kaga gudban bal warqadda xigta xaggaaga
dhambaal aad u dheer baan ku bilaabay laakiin markana dhambaal aan ku nasanayo baan soo qabtay oo dhambaalkii ku xigaya waxaa ugu horeeya aabe cali xuseen cilmi marka ugu horreysa horta waa tahaniyeed waxaana ugu horeeya sidaan sheegay aabe cali xuseen cilmi waxaa ku jirta hooyo cibaado mataan maalin iyo caruurtooda dayax canab leylo daahir xasan hiba iyo sidoo kale cabdulle maxamuud culusow iyo dhool maxamed xirsi iyo caruurteeda waxaanay kale yihiin deeqa xamdi iyo yurub iyo sidoo kale nafise iyo faysalna way ku jiraan cabdisalaan cali mataan daacad oo aan salaan aad u qiimo badan u dirayana wuu ku jiraa iyo sidoo kale maxamed cabdixakiin bunka isna sidoo kale waa salaamaya dhambaalkii kusoo dhunteen labaduba waa saaxiibo aad igu dheer colaadow waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadeen u dirayaan maxamed cali xuseen baafa iyo firdowso cabdi axmed oo uu dhowaan wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaas oo loo bixiyey baa layidhi abuukar maxamed cali waxay leeyihiin soo weynow oo noqo kii dal dad iyo diintiisa anficay weliba kaalinna qaata cashoy hambalyada dhalashadu way soo daba dhacaysaa warqadaha gacanteena kusoo dhacay o dhan dhalashadaasay u badan yihiin waxay leeyihiin warqadana soo gaarta waxaa lagu bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a somaly dot com ha la soo qoray sidai inagoo magaceena v o a somaly dot com yahay gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha baa layidhi ibrahim xasan daandurey garawey jiso bay soo qoreen iyo caashe ibraahim aadan marka caashe idaa joogto afkeeda afjooga looma adeego dimo lo-aadna looma aroraa la dhihi jiray laakiin ibraahim anigaa salaantana u qaadaya gaarsiinayana laakiin laakiin waxaad waxaa aad isoo jeed iisoo jeedatay ibraahim garawey jiso marka waa dad aad u yaqaana ama annaga naga maqlay malaha waa malaha magacaa sida logu lagu lagu gartaan ba garan waaye tahniya dhalasho waxaa kala diraya ilma cabdi cali baa diraya ilma cabdi cali maxamuud oo kale ah hodan maxamed iyo kaamilo iyo wiilo iyo fardowso iyo yaasir iyo ayuub iyo maxamed cabdi cali maxamed iyo muxsin cabdi cali maxamed iyo hooyo saciido sheekh aadan iyo saygeeda bay yidhahdeen aabo cabdi cali maxamuud iyo hooyo xaawo cabdi iyo saygeeda bay yidhahdeen iyo caruurtooda huud cabdinuur iyo yuusuf cabdinuur iyo yaasiin ibraahim iyo falastiin khaliif yuusuf oo joogta bay yidhahdeen magaalada muqdisho dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho ah u dirayaan bay yidhaahdeen xaaji ibraahim xasan iyo afadiisa wiilo maxamed oo wiil ugu dhashay degmada berdaale gobolka baay wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen zakariye xaaji ibraahim xasan ducada waa caasho iyo ibraahim marka caashoy ducada xagga taadii baad qaadaysaa mas-uuliyaddeeda tii ibraahim anigaa ku diray waa tahay marka marka tayadii adaan kugu daray colaado ducada israaci
waxaan leeyahay ilaahay zakariyaha ka dhigo kii anfaca dadkiisa diintiisa dalkiisa iyo weliba magaalada ku dhashay ee bardaale kii wax tara allaha ka dhigo
aamin waa waxay aad u jecel yihiin waalidka ilan mar haddaad ka soo bilowdo waxaa layidhi ninka tiisa daryeelaato kale ku dara haddii magaaladiisii uu ku dhashay maxaa lihi jir xuduntiisii ku aasneyd hadduu kasoo adkaado kuwo kalena inuu ku daro way dhici kartaa anaga markaan aan yaray waxaan dhihi jirnay biyo boodkaaga u baahan boodka laguma daadiyo waxa weeye waxa gurigaagu sadaqadu waxay ka bilaabanaysaa waaba xadiis sadaqadu waxay ka bilaabanaysaa maaragtay deriska iyo guriga ayay ka bilaabanaysaa marka wixii gurigaaga looga baahanya meel kale horta lama gaarsiin karo qofkii dadkiisii iyo gurigiisii iyo meeshuu ku dhashay wax tara ayaa ummadda kale wax tari kara aad iyo aad aad iyo aad heesta labaad heesta xigta caasha oo barnaamijka maadaama tii hore aad igu casuuntay middan adigaas kale martida maxal heestaaba ka badanba
waxaan jeclaysta inaan talataali ka dhigo aanan kaa dhexgelin waa tahay waxaan soo qabanayaa aad baan u jeclaa heestan weliba haddaadba ii daysay colaadow waa heestan kudhageedu yahay daalacan muddo waxaan filayaa heestan inaan la maqal waa hees aad u wanaagsan waxaa ku luuqeynaya labada fanaan faadimo cabdulaahi kaahin mandeeq iyo fanaanka axmed cali cigaal waa laba cod aan kala dhicin aad iyo aad anu kala marbutama ku qaada cawaysa daruuraha waanaduna ku deeqine doodu waxay hore
warkiyaan ku doortay warkiyaan ku mooday adoon diirnaxaynin waa taadi diidi warkiyaan ku doortay warkiyaan ku mooday adoon diirnaxaynin waa taadi wurdurkii markuu guray jaqsintii la saansaday gabayluhu ku qaadee ignugu haddaa tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalin wurdurkii markuu guray jaqsintii la saansaday gabayluhu ku qaadee ignugu haddaa tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalin
بعدن ما يتانحا العقل ما يوانبا سوادي تحاشقا وتبكي صورتي بعدن ما يتانحا العقل ما يوانبا سوادي تحاشقا وتبكي صورتي dogti roob kalini ala dararanu dhalay dagadiyo aruusa suuta ku fiicane madamba madahuba ama wax laysu diidaha dogti roob kalini ala dararanu dhalay dagadiyo aruusa suuta ku fiicane madamba madawba ama wax laysu diidaa
koraad dhiidanayda kalay diricsanayda maantanaa ku daabarto dambaa ku run sheegti koraad dhiidanayda kalay diricsanayda maantanaa ku daabarto dambaa ku run sheegti ayna ruuxi qaadaba dayn baa u yaalle welidigashadaadiyo u dhaafka caashaqa iigu soo xaskuutiyey ha igu daalin ayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaalle welidigashadaadiyo dow dhaafka caashaqa iigu soo xaskuutiyey ha igu daalin
casho waxbaa ka dhacay heesta macaanida aad ku sheegta waa leedahay anigoo muudsanaya dhammaan anintaa ku dhaafna coodka baxsan mandeeq iyo axmed cali cigaal cashay warqadda xigta dhambaalkan aan soo qabanayo waad salaaman tihiin ayaa lagu soo bilaabay dhammaan barnaamijka farxadda xambaarsan barnaamijkaan la salaamaya waa tahay dhammaan v o aad islaamayna baa layidhi marka xigta bay yidhaahdeen annagoo kale ah dhammaan suldaan axmed maxamuud iyo naasir cabdulaahi jaamac iyo farduus maxamuud cabdulaahi farxiyo cali ciise saado cabdi xaashi iyo maxamed maxamuud cige wuxuu ku magac dheeryahay busi iyo axmed maxamed jaamac cali yare agaasimaha waaxda dhaqanka baa la yidhi abuukar cadaawe buulle xubey iyo sidoo kale sahra axmed cabdulaahi iyo mustafe ibraahim nuura dhaglas buu ku magac dheeryahay iyo fu'aad maxamed qawdhan iyo abwaane guray siciid dool iyo abwaan maxamed xasan cige iyo agaasimaha t v-ga somalilan muuse faarax jaambiir iyo xuseen cabdulaahi deeqsi abiib imaan xasan xuseen iyo awjaamac jibriil xagar iyo sidoo kale cabdirasaaq cismaan maxamed iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan baa layidhi waxa ay tahaniyad farxad leh hawada u marinayaan iyo bogaadinba xamse suudi nuur iyo mayaada maxamed cabdi oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanan leenahay bay yidhahdeen noqda labadii isku raaga kala helaa awlaad san oo loo aayo annaguna waxaan raacinaynaa aamiin marka caasha haddaad warqaddii halkaa uga baxday dhinaca marka martida heesta heesahoodii ayaan ku nasanaynaa waxaan soo qabanayaa hees miraheeda marka aan ku- dhowr xaba kaaga sheego dhowr tuduc kaaga sheego aad garan doonto ay weli jaar ma noq waxa weye- waxaa la yidhahdaa heesta umalay jacayl ay umalay jacayl weli jaar ma noqoteen jid ma wada lugayseen ma la cuntay jidiin weli jihaad ma isku aragteen jiddaad ka dhalatiyo ma kaa jiray dadkiinnii gooni joog ma kaa dhigay a- a- a- a- a- ay umalay jacayl weli jiif ma kugu helay jirjirrada ma kaa galay hadba dhinac ma kugu jaray jibaadkiyo taahi jeerdhaaf ma oydo ilmo jagac ma kaa tidhi
wuxuu yidhi jidna ma wada marteen uu yidhi Jidin ma jiifna wadaagteen.
ha jiifna ma kugu jiif heleen ma kugu helay marka meel looga meel baxsanayo laga male baxsanayo ma laha marka marka miraha tu- tuduucda markaad aragto maxaa kugu soo dhacaya codkee kugu soo dhacaya waxaa igu soo dhacaya horta inay heestu hees een, qadiima tahay oo asala tahay way ii muuqataa Mhm.
ereyadaaba ii sheegaya haye fanaanka qaadaya ma malayn kartaa Een, fanaanka qaad horta ma- anigu heesaha horta een, ah, colaada waxaan ku gartaa laxanka Mhm.
umale jacay saas maahayn horta Saas, heesta laxanku waa sidaa laxanku saa sidaa Waxaan- maaha waxaan laxankaaga celiyaba inaad magaca qofka ogaataan diidaya anaaba isu qaada marka laxanka hadduu kaas yahay waa fanaanka axmed gacayte yuusuf malaha waad iqishtaan oo malaynaya markaan kasoo bixinaya keed waa kaa qarinaya maanta oo dhan laxanka ayaa sawir inuu fanaanka aad isaga baad u yahay.
maasanta waa isaga laftirkiisa taasina waxay muujinaysaa sidaad sugaanta intaad barnaamijka ku jirtay iyo ka horba aad hodan ugu ahayd codkii baxsanaa fanaanka axmedka umalay jacayl marna jaar ma noqotin umalay jacayl marna jaar ma noqotin sidma wada lugaysin malaa cuntay sidin weli shahaad maysu aragtin sidma wada lugaysin malaa cuntay sidin weli shahaad maysu aragtin sidaad ka dhalatiyo makaa jaray dadkiyo umalay jacayl weli jiifka kugu helay umalay jacayl weli jiifka kugu helay udumays ujeedin jirada makagalay albashar udumays ujeedin jirjirada makagalay qalbi meel fog kaa jiray iyadii ma jartay Thank you. weli shalow ma kuu yidhi durug sanaa iyo qalbi meel u kaasiray yadii ma durug sanaa iyo qalbi meel u kaasiray yadii ma
codkaasi baxsan fanaanka axmed gacayte u malay jacayl intaa haddaan kaga gudubno caasha warqadda xigta waa dhambaal gaaban waana tahaniyad waxaa ugu horreeya dadka diraya aabe cali xuseen cilmi iyo hooyo cibaado mataan maalin iyo carruurtooda oo kale ah dayax canab leylo daahir xasan iyo hibo iyo sidoo kale cabdulle maxamuud culusow iyo dhool maxamed xirsi iyo carruurteeda oo kale ah deeqa xamdi yurub nafiso iyo faysal iyo cabdisalaan cali mataan daacadi maxamed cabdixakiin bunka waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed cali xuseen baafo iyo fardowse cabdi axmed oo uu dhowaan wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi abuukar maxamed cali xuseen waxay leeyihiin soo weynow oo noqo kii dal dad iyo diinba wax u tara aamiin caashoy mar haddaad warqadihii warqadihii bilowday intaadan idhiin warqadda kale soo qabo anigu warqad igama hayso maanta waxay iga haysaa heesihii iyo maaragtay barnaamijka maadaama aan marti ku ah inaan ku yaranasto aan doonaya waa marba mid ku boodaysaa warmidaan ku boodaya waa tahay marka heesihii banaadiriga kama dhex arkin barnaamijka marka hees banaadiriya oo macaan baan soo qabanaya aan ku arkay weliba line upkaaga ama wixii aad soo qortay ee kaydka kala soo baxday ku jirtay Ee, martida loogu talagalay inay kala xulato laakiin intaad adiga boobin baan kaa boobaya waa garta waa codkii baxsanaa fanaanada luul jeylaani iyo heestii waa ku rabaa laakiin een, ah, intaanan heesta saarin colaada waxaad mar walba xisaabta ku dartaa marti baan ahaa tiri marti baa tahay laakiin annagana Qoftana kuma jirto maya wa- ma- wax- waxaaba jira dhaqan la yidhaahdo marti waa loo qadaa haye mar haddaad marti tahay Mhm.
tan iyo ta soo socotaba adaa iskale maya waxaan waxa- waxa- waxaan qaadan waayey in heesihii horena aan saaray banaadirgiina aan ka taga marka waa ku booday maadaama aan jeclahay waa tahay codka macaanna luulu jaylaani waa tahay waa ku rabaa iyo codka macaanna fanaanada luul jaylaani cali intaas haddaan ku dhaafno gabagabadii barnaamijka ayaan u sii dhowaaneynaa colaadow hees kale oo aad u wanaagsan oo martida aan ugu talagalay martida loogu talagalaa halkan taalla laakiin bal dhambaalka ugu dambeeya dhinacaaga Een, caashoy ee, waxaa gacanteeda mar kale ku soo dhacay dhambaal ee, waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya dadka kale ah hooyo khadiijo maxamed sheekh iyo uday xasan xaaji iyo sowde xasan xaaji iyo muslime xasan xaaji fartuun cali iyo ciise xasan xaaji iyo cabdulaahi cabdinuur idriis iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa bay yidhaahdeen iyo maxamed cabdi ibraahim black iyo maxamed cali xasan iyo saciid xasan cabdi iyo aaba macalin cabdi aadan iyo hooyo xabiibo macalin cabdi iyo maxamed cali aadan iyo adeer cali aadan iyo adeer yarow aadan cabdi dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad kaliya laaba u dirayaan lamaanaha kale ah aabe xuseen xasan xaaji xuseen gaas iyo hooyo shukri macalin cabdi oo dhowaan gabar ugu dhalatay caasimadda kumeel gaarka ah ee maamul goboleedka koonfur galbeed bay yidhaahdeen ee magaalada baydhabo waxaa loo baxshay gabadhaasi bay yidhahdeen mumtaaz xuseen xasan xaaji ducaduna waa dhankiina ha ilaahay kaa dhigo gabadhii barbaarta oo dadkeeda anfacda oo diinteeda anfacda oo dalkeeda anfacda oo loo aayo dhalashadeeda adiguna aamiinta igu dar aamiin aamiin aamiin weligay mana aaminta la bakiila waa tahay gabagabadii barnaamijka ah ayaan colaad u soo gaarnay bal heesta ugu dambaysa oo aniga hore u sheego marti waa loo qadaa dhammaan heesaha toddobaadkan barnaamijka ku jira waa dhinacaaga heesta ugu dambaysa
waxaad jeceshay lama helo naftayda codkaan we- codkaan weyn ma keeni karo laakiin laakiin malaha markaan ku dhawaaqo waa la garan karaa qof walba oo wax ku heesaha- jecelna diiday wax ku jecel la diidaya haddaad jamaato Geedada.
geedadaag odan hayn wax ku jira jabin mayso gacante
iscalaa iscalaa iscalaa halinjayda ha ku daahalinjayda u kala baxna fanaanka innaga codkeenna fanaanka kaga macaan waxaa qaadaya fanaanka allah u naxariistee maxamed axmed kulc iyada ayaanan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idila socodsiinaya caashi ibraahim aadan iyo maxamed colaad xasan oo barnaamijka marti ku ahaa sida aad maqlaysaanba inta aad toddobaadka dambe ku kulmayna barnaamij sidan oo kale ah waa martida iyo caashow idinle sidaa iyo nabadgelyo nabadgelyo waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad jeceshay lama helo naftayda wax ku jeceladeedee wax ku jeceladeedee ma og tahay jannadaawdu nima jireebu soo marin sahalama dhexdoodee ma og tahay jannadaawdu nima jireebu soo marin sahalama dhexdoodee haddaad jamaato geedada oonad hayn wax ku jara jebin mayso gacantu haddaad jamaato geedada oonad hayn wax ku jara jebin mayso gacantu Hakku daalin jedaal, hakku daalin jedaal, hakku daalin jedaal, hakku daalin jedaal, inna sooma jedaal, qalbiga jejedaa. Hakku daalin jedaal, hakku daalin jedaal, hakku daalin jedaal, hakku daalin jedaal, inda sooma jedaal, qalbiga jedaa. Yeah. way jabtaay moog tahay way joogtaaye moogtahay wada soo jirfaday badda jawle moogtahay caga lama dhex jooji soo jirfaday badda jawle moogtahay caga lama dhex jooji haddaad jabato cadowga iyo ruur ku jirneceb hadka kuwa jiide dad jabato cadowga iyo ruur ku jirneceb hadka kuwa jiide